marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda puntland meel kastay joogto iyo dadweynaha reer puntland dhammaantiis waxaan leeyahay rabadaan kariim rabadaan kariim waxaan rabaa warbixinta aan koobanba waxaan rabaa calankan inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada afurur ee soona galgala oo nimankii sharwadayaasha ah ay soo weerareen oo halkaa ay yimaadeen halkaasna ciidamada dowladdu ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha wararkana ay hadda dhigeen waxaanu laynay ciidan intaa leeg dhibaato intaa leeg baan geysanay waxa ay sheegayaan wax ka jiraan ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba odayaal haween caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo oo cusbaalada la keenay ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha rabadaan oo barakaysan ee dadku cibaadaysanayo dhiiga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah waxawey ciidanka dowladda puntland weligiisna waa iska difaaci jiray haddana waa iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladdu hadda inay ku daba jiraan waxaana rajaynayna haddii ilahaydan ka dhigo si maaragtay dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha rabadaan waxaan kaloo u sheegaynaa dhammaan ciidamada puntland meel kastoo joogaan inay u diyaargaroomaan nimankaas sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan kuu sheegaa meel kasta maaragtay kasoo gelaya xadadka puntland qodob kalean waxaan rabaa inaan ku darsado oo amniga guud ee puntlandna aan ku darsado iyadana dadweynaha reer puntland waxaan leenahay nimankaas sharwadayaasha ah mar walba waxay dhibaataynayaan ma aha ciidanka dowladda mana aha madaxda dowladda waxay dhibaataynayaan maatada dadweynaha reer puntland kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda kahor waxay yidhaahdeen xagee qaraxo u wadaan baa qarax waxay yidhahdeen meesha dadku ugu badan yahay ama suuq ha ahaato ama cusbitaal ha ahaato ama hoteel ha ahaato ama iskuul ha ahaato mar walba meesha dhiigga dadka muslimiinta ugu badan yahay ayaanu inaanu dhiig ka keeno ama aanu leyn aan rabnaa baa laga hayaa kuwii aan hadda qabanay oo lagu guuleystay ciidamada ku guuleysteen weligood soodayaashu wayna soo weerari jireen waynana soo aadi jireen wayna nagu khasaari jireen haddana waxaan rajaynaynaa firxadka ka hadhay inta ka hadhay wixii la laayay maa inta ka hadhay inaanu dib u soo qaqaban doono ayaan rajaynayna soo naafjari doono haddii ilaahay ka dhigo
bal waxaad noo sharaxdaa sida waxay u dhaceen dagaalka siduu ku bilowda walaalow dagaalku siduu ku bilowday dee waan idiin sheega waxaan ku yidhi nimankaa sharwadayaasha ummadda oo bil rabadaan ku jirto difaaca ku jira ayay soo weerareen dagaalkana waxay ka bilaabeen tuuladii magaalada ahayd ciidamadu ay deganeen bay dagaalka ka bilaabeen waxay laayeen waxaa ugu horreeyey odayaashii iyo dadkii maatadahabaa ugu horreeyey ciidamada iyagana way isdagaaleen kabacdi meesha ciidamaday soo gaareen ciidamaduna way iska difaaceen dee meel dagaal ka dhaco mar walba waxa way ka dhacaya laakiin khasaaradooda aada iyo aad ayay u badan tahay fircadkoodana waa la keenaya hadii ilaad kale mudane wasiir baraha al-shabaab waxay ku qoreen inay dileen lixdan iyo kow askariga puntland ka tirsan sidoo kale walaalo deegaanka laga helayana waxay sheegayaan dad shacaba inay laayeen marka khasaarada dhabta ee halkaa ka dhacday ka dowlad ahaan maxaa ka sheegi kartaa sharwadayaashu mar walba waxay sheegtaan dad soomaaliya oo islaam oo badan ay laayeen bay mar walba sheegtaanayd waana la socotaanayd marka annagu qof sheeganaya qof muslima dhiiggiisii baan badiyey ama qof muslima baan dilay oo maato u badan isagay u tahay laakiin waxay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraane weligood bay sheegi jiraan arrintaas waana dulmeelayaal wey nimankaas arrintan inta waqti badan ay soo noqnoqotay inta badanna kooxaha al-shabaab waxay geystaan weeraraha marka wasaarad ahaan arintaas qorsheeda kala yaa ma jira adeer waxaa ogtahay shabaab weligood puntland dhibaatay ugula soo diyaargaroobaan laakiin waxaad ogaan kadhaan ama mar walba la socotaan mar walba in laga adkaado oo la jebiyo oo waxay la yimaadaanna lagala haro meydkooduna uu maaragtay derbiyada warnaado ayaa mar walba dhacda marka weligoodna nagama faaidin haddana nagama faaidin maayaa sababta anu waxaanay dad muslimiina oo sooman oo difaac dalkooda uga jira cid kastoona soo weeradhana waxay naga faa'iidaysa ma jirno khasaaraha dowladda wasiir ay gaarsiisay ururka shabaab ee weerarka soo qaaday gaadmada waa intee leegi weli hadda halkan kama sheegi kara laakiin dib baan kasoo cadayn doonaa khasaarada la gaarsiiyey laakiin way badan tahay khasaarada iyaga khasaarada u badan tahay wasiir ma jirtaa in al-shabaab ay gacanta ku dhigeen tulada afur keli ahaanteed waxba kama jiraan waxaas wax ka jira ma jiraan ciidamada dowladda joogta meesha wax ka jiraan ma jiraan howlgal baa jira dowladdu ay ku baxsanayso qolyihii afuru soo galay oo dib uga baxay waxaana jiray in ay sheegteen in ay gaadiid badan gubeen arrintaasi maxaad nagala wadaagi kartaa way iska hadlayaan waxa way iska hadlayaan waftuuga wuxuu doonu ku hadlaa aan tabar lahayn marka dowladdu way ka tabar weyntaa intaas iyo ciidamada puntland howlgalka dambe maxaad wasiir nooga sheegta arrinta halkan kama sheegaya waxa wey howlgalka waa arrin dowladeed weeye iyadaa go-aamadeeda loo gaaraysa arrintaas